wax wado laga helay maahe nabadoonka si toos ahaa loo dilay weerar caadi aha lagu soo qaaday sidii orgi wiil uu loogu waqlalaya camal baa loo gowracay xabad xataa laguma dilin gurigaa loogu soo dhacay gurigaa loogu soo dhacay rag baana ugu soo dhacay hubaysan kolley annagu al-shabaab baan u malaynaynaa noocaas waxa wax u dila marka waa al-shabaab kolley cidda saas wax u disha waa ayaga ayagaana ku eedeynaynaa ninkaa nabadoonka allaha u naxariista nabadoonada ugu qaalisan buu ka mid ahaa degmada balaxaawo ugu fiican ugu firfircoon nin bashaash ah oo hogaamin fiican oo cadaalada ku fiican kolley nabadoon baana uu ahaa wax kaloo shaqaahon ku ogeyn ma laha nabadoon qabiiluu ah adi toddoba saac shan iyo toban daqiiqa meelahaasay ahayd xilligaasaa loo soo dhacay kadib markii la dilayna gurigiisi sboolosifa lagu xiray gurigii xataa waa la qarxiyey a guriga markii wax yar banaanka usoo bixiyeen oo inay yara fogeeyaan dabcaha uu diiday sida naloo sheegaayo kulley haddaad idilaysaan hay fogeynina meeshaan igu dilay inma raaca ayuu yidhi meeshiina isu qabteen oo lagu gowracay nabadoonka ay dadkan waa laga bixiyey ciidan yara culusay ahaayeen ciyaalkii iyo dadkan ka baxaa la yiri guriga marka kala cararkii iyo ninka muxuu ahaa gawrici aabahood la gowracay iyo markii la gowracay kadib weyne qaraxa ku sameeyeen guriga marka kaway kala carareen ilmihii nabadoonka nabadoon aada u fiican oo nabadoonada jafooyinka ee degmada balaxaawe qadiimiga ahuu ahaa nin aada u dabeecad fiican bashaash ah qosol badan oo faraxsan oo aan lahayn cuqdad aan lahayn kuma magac dheer muxuu ahaa la yidhaahdo dhaqane qaasin amiin wuu ahaa allaha u naxariista ninka nin qaali ahoo garabka nabadoonada haddaan nahay garab naga dimuuyo kamid garbaha ugu waaweyn oo naga dimuu ka mid yahay ma garab kolley nabadoon waa hawlihiisi waa iska badan yihiin qabiiluu nabadoon u yahay hadday noqoto xag maamul hadday noqoto muxuu ahaa xag dawladeed hadday noqoto xag nimanka dilay xaggooda dhinac kasta inuu nabadoonka kolley danta qabiiladaa ka gelayso kolley wax gooni ah oo lagu dilay ma garan karo oo kolley waxaan aniga aaminsanahay dantii qabiilooyinka hadday noqoto xagga dawladaha iyo muxuu ahaa arrimahaas iyo dawladda wixii qabiilka ka gala iyo hadday noqoto wax noocaasa ma ogiye nin shaqeeyo dawlad u shaqeeyo ah ma ahayn nintaas ah kolley markii la dilay kadib meesha waa la tegey meydkiisaana loogu tegey saakana waa la aasay kolley baaris way wadaan wixii muxuu ahaa informationkaas iyo waxaas bixiyey laakiin nimankan ayagaaba informationkooda waa niman unduurka ka yimid duurkoodiayna ku noqdeen nimanka falka fuliyey waxa hadda laga sii raadiya waa anigu ma garanayo laakiin inuun la raadinayo inuu joogo wixii informationka bixiyey ma ogiye wixii gacanta lahaayo ninka dilay kolley waa baxeen meesha ka imaadeena aadeen waan garta ugu dambayntii marka nabadoonka ragga dilaya ma rag afantry boo lugeynaya bay ahaayeen mise gawaari bay wateen
meel dhaxay baabuurta soo dhigteen niman lugeynahayay ahaayeen ilaa rag labaatameeyo soddomeeyo ku dhow bay ahaayeen oo kaflad ku qabtay gurigii iyo wuxuu ku joogay niman saasay ahaayeen sidan loo sheegahayo